wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha maamulka somalilan xabiib cabdi good ayaa dhagax dhigay erbiyood riigah oo laga hirgelinayo deegaanka jirjirka oo hoostaga degmada quljeed ee gobolka awdal erbiyoodka riigga ah oo hirgelintiisa iska kaashanayaan wasaaradda horumarinta biyaha maamulka somalilan iyo hay-adda islamic relief ayaa madasha lagu dhagax dhigayay waxaa goob joog ahaa xubno ka tirsan wasaaradda horumarinta biyaha maamulka somalilan maamulka deegaanka jirjirka iyo xubno ka socday hay-adda islamic relief wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha maamulka somalilan xabiib cabdigood iyo madaxa hay-adda islamic relief hooda axmed xasan ayaa ka waramaya dhagaxdhiga erbiyoodkan
ceelkan qoditaankiisa keliya ta maaha qodaal waxaa la socdaa xidhiidhinta biyaha oo kilomitra waxaa la socda dhisitaanka taangiga soolarta dararka iyo dhammaan agabkii ugu baahnaa jarneetarka inuu ceelkaasi shaqeeyo waxaa lagu talgay xilligan oo kale markuu sidaan kale darur cirka u leeyahay in janeetarka loo istaadho haddii la ydhaa riiga marka uu cadceeddu jirtana in soolartaa looga faa'iideeyo oo cadceedda dabiicigaah dab looga dhaliyo waxaynu iba furaynaa ceelka biyood oonu aad iyo aad uga mahad celinayno aad iyo aad ugu mahad celinayaa islaamic relief oo aad iyo aad noogu dhega nugul oo waxaa leeyo waxaan ka codsannaba habeen iyo maalinba yacni si deg dega noogu adeegta inta ay dowladdan cusub xukunka haysatana waa kii saddexaad berbera burji oo iyadana dhawaana waxaynayno jirjir oo iyadana dhawaana marka waa saddex riig aad iyo aad baa siday noogu dhoganuushahay mar walba joogto meesha baahidu ka jirto markaan usoo gudbinno aan usoo xulno ay u dhoganugushahay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa maxamed haldoor ismaan gudoomiyaha deegaanka jirjirka iyo qaar ka mid ah odayaasha deegaankaasi ayaa si wada jir ah uga hadlay ahmiyadda ceelbiyoodkan oo leeyahay iyagoona mahadceliyey ceelkan waxaa loogu talagalay in la geeyo tuuladaa jirjir ee haraadan in la geeyo iyo wixii soo raacaba deegaha saddex tuulo xaggaa inaga xigta waxa weeye maraali meesha laydhaa sheekhuweys meesha laydhaa mataanaha meesha laydhaa iyo jirjir meesha laydhaa afartaa tuulo ee degmada quljood hoos yimaada xaggaa inaga xigta biyahan insha allahu waxa ka faa'iidaysan doonta afartaa tuulo ee xaggaa inaga xigta ee biyahan u baahnaa in loo keeno waxa weeye hay-adda iyo dowladdaba waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin jasaa alla khayr allayna siiyo waxaan u mahadnaqaynaa hay-addii noo oggolaatay inay noo qodo halkan islaamu relief iyo wasaaraddii somalilan oo wasiirkii biyuhu jooga maanta goobtan joogo intaa waan ilaahay ugu mahadnaqaynaa dowladda somalilan wasiirka uu hogaaminayo iyo hay-adda islaamic relief madaxdeeda intaba iyadan u mahadnaqaynaa erbiyoodka riigga ah ee laga dhagax dhigay deegaanka jirjirka ee gobolka uudal ee maamulka somalilan ayaa wax badan ka tari doona baahida biyo la-aaneed ee ka jirta deegaankaasi